أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيت bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha barnaamijkan waa barnaamij mug leh oo si qoto dheer loogu eego mid ka mida qodobada muhiimka ah ee toddobaadkaa taagan kaas oo aanu u aragnay in uu mudan yahay in la isdul taago oo si weyn loo falanqeeyo inkasta oo barnaamijku uu inta badan diiradda saaro arrimaha siyaasadda haddana xiliyo badan waxa aynu diiradda saarnaa arrimaha bulshada taabanaya sida dhaqaalaha caafimaadka wax soo saarka arrimaha deegaanka iyo waxbarashada fasalkan oo ah wakhti muhiim ah oo beeralayda isha ku hayaan roobka guga barnaamijkeennu wuxuu si gaar ah diiradda u saarayaa xilli roobaadka guga ee hadda ka curtay qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya iyo sida ay beeralayda soomaaliyeed uga faa'iidaysan karaan tacabka waxaan barnaamijka ku martiqaadnay khubaro ku takhasusay beeraha iyo sidoo kale beeralay waaye arag ah kuwaas oo nala wadaagi doona khibraddooda talooyinkooda iyo baahiyadooda muddada barnaamijkeena uu socdo sidoo kale waxaan soo gudbin doonnaa jawaabaha aad ka bixiseen su'aasha furan ee toddobaadkii hore la idiin soo weydiiyey qaybaha dambana waxaan ku sheegi doonnaa su'aasha toddobaadkan insha allah anigoo maxamed daahir ayaa idila socodsiinaya barnaamijka waxaana soo saarista toddobaadkan barnaamijka iga caawiyey weriye maxamed qaasim waa mar kaliya diiradda jimcaha
دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية ريود أنت يا أحلى نشيد وزهرية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan gudagalno barnaamijka diiradda jimcaha sannad kasta xilligan oo kale beeralayda soomaaliyeed waxa ay u dareeraan howsha tacabka beeraha maadaama fasalkan uu yahay xilli roobaadka gu'ah oo ah wakhti muhiim ah oo la isku diyaariyo wax soo saarka dalagyada marka cimilada soomaaliya aynu eegno xilliga gu'ah waa mid ka mid ah labada xilli roobaad ee ay ku tiirsan yihiin beeralayda roobka guga ayaa sida caadiga ah ka bilowda bisha abriil waxaana uu sii socdaa ilaa bisha juun sannadkan labada kun shan iyo labaatanka ee milaadiyadda waxaynu aragnay in roobka si horudhac ah uga curtay gobolo badan oo dalka ah iyadoo rajana laga qabo in deegaanada harsan ay iyaguna helaan naxariista leh wararka ka imaanaya meelaha uu roobka ka curtay ayaa sheegaya in dalagyadii horay loo beeray ay durba soo baxeen taas oo kor u sii qaaday rajada beeralayda tacabka beeraha guda galay iyo kuwa aan weli bilaabin tacabka beeraha beeralayda ku nool gobollada ku tiirsan wax soo saarka beeraha kuwaas oo intooda badan ay maamusho xarakada shabaabulmujaahidiin waxay beeralaydu rajo ka qabaan in xilligan uu noqdo mid barwaaqo ah iyagoo alla tala saartay lana yimid dadaalka iyo asbaabta laga maarmaanka u ah helitaanka wax soo saar wanaagsan dadaalada beeralayda ayaa kala duwan mid kasta waxa uu ku tiirsan yahay tabartiisa wilaayaad ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee dalka oo aan soo maray waxaan ku arkay beeralay ku midaysan shirkado si wada jir ah u maalgeliya dhulka beeraha halka qaar kalena ay si madax bannaan u maamulaan dhulkooda iyagoo ku tiirsan tabartooda gaarka ah iyo awooddooda dhaqaale xilliga guga waxa ay beeralayda soomaaliyeed u arkaan fursad ay ku horumarin karaan noloshooda beeraha waraabka ayaa sidoo kale la tacbaday iyadoo beeralayda qaar ay isticmaalaan tubooyin iyo matooro sannadihii ugu dambeeyey soomaaliya waxa ay la daalaadhacaysay xaalado isdiidan oo la xidhiira biyaha marna waxaa laga sheeganayay biyo la'aan iyo abaar marna fatahaado ay samaynayeen webiyada jubba iyo shabeelle kuwaas oo sababay khasaaro baaxad leh oo beeralayda soo gaaray deegaanka kamsuuma ee gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ah meelaha ku tiirsan webiga jubba marka loo eego waraabka beeraha waxaa halkaas ku sugnaa oo toddobaadkan aynu ku waraysannay beeralay badan kuwaasoo sannad weliba xilligan oo kala beera galey digir iyo dalagyo kale beeralayda waxa ugu badan ee walwalka ku haya waa fatahaadaha webiga maxaa yeelay markuu webigu fataho waxa uu baabi'iyaa dalagyadii ay beerteen sida dhowr jeer ku dhacday beeralayda beeralayda oo kaashanaya maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada hoose ayaa xoogga saaray meelaha webiga uu ka fatahay sannadkii hore iyo meelaha ay suurtagal tahay in sannadkan uu ka fataho webiyada soomaaliya mara waxay inta badan biyo keenaan xiliyada deerta iyo guga waxaana aad u daran xilliga dayrta oo biyo badan uu keeno webiga sidoo kale wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa sameeyey biyo xireenno si looga hortago fatahaadda webiga jubba maxamed cabdiciyow axmed cabdulaahi diini iyo cabdulqaadir maxamed cismaan oo saddexduba ka mid ah beeralayda jubbada hoose ayaa warbaahinta alfurqaan u sheegay inay si gaar ah ugu diyaargaroobeen xilliga guga ee sannadkan balse ay ka welwalsan yihiin khataraha fatahaadda webiga jubba waxa ay sidoo kale tilmaameen inay beereen geli iyo digir waxayna rajaynayaan in haddii roobku noqdo mid joogto ah oo webigu aan fatihin ay heli doonaan goosasho ka badan tii sannadkii hore
adeer xilli roobaadka gugi si aad ha loogu diyaargaroobay laakiin dadka waxaa aad wadnaa ugu haayo siiba biyaha webiga roobabku waa fiican yihiin meel fiican ay marayaan dadkana aaday ugu diyaargaroobeen dadka waxaa wadnaha ka qabta waayahan biyaha webiga saddex sano oon soo dhaafnay haddii aad naga weydiisa xagga beeraha dhibaato badan ayaa waxaa nagu hayay biyo webiga ka soo fataha mar kasta oo fasalka la beero oo ama xilligii la goosan lahay la gaaro ama adkaro ama sinta la siibin laha ama galeyda waxaa dhibaato badan nagu keeno biyaha webiga saas ay tahay lama joojinin howsha waa la wadaa laakiin walbahaar badanaa haysto oo ah xagga webiga aad iyo aad bay walbahaar badan u qabaan haase yeeshee lama joojinin howshaas oo looma joojinin webiga howl fiicana la wadaa dadka beeraha waa beereen waa faleen falaa lagu jiraa xilli shaqaa lagu jiraa insha allah wax soo saarkana sanadkan aad buu u fiicnaan doonaa haddii aynan biweb imaadin markaan dadka aad bay u wacanyihin aaday u dadaalhayaan dadka
sideedu beerta way qashan badan tahay mar kasta waxaa la rabaa inaad diyaargarow hore aad ku jirto makiinadii dhulkaagu waxaad ku taban laheed kharashkii abuurkii waxaas markii hore aad diyaargarayso waqtidaasbaa beerta aad tabci kartaa laakiin haddii wax diyaargadow aadan samaynin wax aad qaban karto ma laha abuur wareeraa kugu dhacaayo beertooy wareersanaysaa wax ka bahayo ma laha ninkii saaxiibkaa dariska ah haddii diyaargaroobay diyaargarowsiis uu toosan yahayna beerta si fiican ay uga baxaysaa markii hore beerta waxay rabtaa shaqo fara badan yaanba hore yaanba labo ilaa yaanba saddex ninkii beertiis uu fasho mar walba waa kaa fiican yahay laakiin si adiga haddii maskiin aad tahay bostona horka aadayso oo beertina fal kugu rabto ilmana ay ku haastaan ma diyaargaroon karta diyaargarowga waxaa ku jiro nafaas inaad hesho oo kaalma aad hesho waqtigaasa beerta si fiican aad u tabci kartaa haddii kale wax kale kuu soo roogi kale ma jiraan dhibaatadii meesha ay jirto beeralayda ay qabto horta waa taas labo intii yar aad falato saddex sano laga joogo beerihii biyaha caafeeyeyba mar walba ninka wuxuu ka fikirayaa biyahan qaabkiisa hime uma laha beerta inuu fashoba hadda sanadkan waxay ka fiican tahay walaayada juhdi badan ay ka bixisay beerihii oo farihii la xiray dadkii dhan beerihii waa hadda waxay joogaan si konton sentimitir ahaan ayaa joogaa balka nin walba wuxuu ka fikirahay dhulkan laba siirood waaye yaa kaa baxsanin nin walba tacabkaa iska toosi dhinaca inaga annaga hadda waanuu xiran yahay biyaha wax dhibaata kama qabno beerihina dad iska dhamaysa yaanba hore waa jiraan dad yaanba dambe haayo waa jiraan dad yaanba horadii aan dhammaysanin ayaa jiro caqabad uu hayso caqabadina ay tahay geley uguma jirto guriga ee marka wax aas ku tabcanayba ma laha hadda waxaan dareemi haynaa faraj fiican beerihii sanadkan waynoo fiican yihiin wax dhibaata kama arki hayno kolley biyaha webiga ilaahay hanaga hayo wax kale dhibaata aan sheegan karno ma laha qaabka loo diyaargaroobay waxaa weeye walaalow ee, beerihii marka ugu horrayso cagaf cagafyaa la geliyey waa la falay waa la diyaariyey intuusan roobka imaanin waa loo diyaargaroobay markii loo diyaargaroobay roobkii baa ilaahay keenay madharkii aan sugaynay markaa kadib beerihii waa la abuuray way soo dhasheen hadda fal baa ku socdo haddana xilli gu waaye xilliga gugana waxaa la abuurtaa galleey iyo digir labadiba waa la abuuray si wanaagsana loo abuuray way soo baxeen haddana falkiyaa lagu hayaa ee, webigaas un xoogaa waxaad moodaa un dadka in ay caloosha ka haystaan in la leeyahay war waa nagu soo socdaa webigii isagana sida aan hadda arkayno ilaahay baa naga celin doona insha allahu tacaala walaayadana juhdi badan ay ku bixisay ee, waxay ka soo bilowday meel walbo annaga haddaanu nahay ee, jubbada hoose ee, waxaa nagu soo fakatay hal meel hal shameelna waa la xiray loorar baa loo qaatay afkaa laga saaray hadda dadkii waxaad moodaa niyad fiican inay heleen beerihii aad baa looga shaqaynayaa wanaag badan oo wanaag badan baa ka jiro ee, digirtiina way saaqaysaa galeydiina way soo dhalatay falkiina waa lagu jiraa xilliga dayrta ayaa ah wakhtiga ugu badan ee webiga jubba uu biyo badan keeno taasoo fursad muhiim ah ay u arkaan beeralayda ku tiirsan waraabka beeralay badan gaar ahaan kuwa ku nool agagaarka webiga ah ayaa isticmaala farsamooyin ay ka mid yihiin in xilliga dayrta biyaha ka yimaada webiga ay ku sii daayaan amaba ay ku kaydsadaan dhasheegyo si ay biyahaas ugu baxsadaan xilliga jiilaalka sida uu sheegay axmed cabdulaahi diini bismillaah walaal horta webiga ee, waa sidaad u sheegtay run waaye caqabad weyn ayuu ku hayaa wadanka wuxuuna biyo keenaa guga iyo dayrta waxaana daran dayrta guga xoogaa waxaad moodaa inuu ka sakiran yahay dayrta dayrta fatahaadaha iyo biyaha badan dayrta ayay imaadaan ma garata Ee, caqabada noogu weyn marka waxaa weeye webiga oo mm, meel walbo dadkii xilliga dayrta biyaha wa- dadku way jecel yihiin inay sii daystaan oy dhegsheegyada galaan sifad saddexda biloodoo dambe oo jilaalka ah ay wax aga goostaan marka baratooyooyin la sameeyey oo waxaa jira walaayada samaysay oo u gooni ah oo albaabale oo la furo oo dhasheegyada biyaha gaarsiiyo marka sifa saddexda biloodoo jilaalka ah dadka ay u beertaan dhulkaas ayaa jiro Eh, laakiin dad waxaad iska helaysaa marka adigoo iska dhibaataysan oo webiga meeshay gaaraanba habeenkii yaanba iska gashanaayo caqabadahaas oo un dhinacyadaas yaryar ka imaanaya moogii xilliga dayrta ah biyaha walaayada waxay u tala gashay wadooyin ay maraan oo dhasheegyada geeyaan ayaa loo sameeyey waxaa biyo xireen laga soo bilaabay meel la yidhaha barrow diinle waxaa lagu geeyey qaamqaam intaas walaayada webiga kar socotay aniga dadkii markaas ayada la socdaan ka mid ahaa barrow diinlaan ka soo bilownay saako baan soo marnay bu'aalaan soo marnay julib baan soo marnay kamsumaan marnay jamaamaan marnay meel la yidhahdo qaamqaam agteedaan geynay Eh, intaas webiga labadii dhis- dhinacba waa la dhisayey waa la xiraayay oo fatahaadda ku dheeshay marka dhulkana barwaaqo waaye dhulka soomaaliya barwaaqo waaye b- dhibaato ma qabo aniga hadda aseendeley baan ahay beer aseendaan leeyahay moos baa igu yaallo galley baa igu taallo qudaar baa igu taallo ayuu geed noocan beerteeda ku oolin ma laha waxaana ugu dhigtay inaan ku noolaado nin welibana hadduu soo noqdo oo dhulkiisa imaadana saasuu ugu noolaanaya muddadii aan ku guda jiray safar aan waaye dhoweyd ku maray degmooyin deegaano iyo tuulooyin ka tirsan labada wilaayo ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaan ku soo arkay beeralay soomaaliyeed oo haysta dhul wax soo saarka ku wacan niyadda iyo rajada beeralaydu way saraysay aad bay u dadaalayeen si ay u gaaraan isku filnaansho buuxda ugana maarmaan gacan shisheeye dunida maanta horumarka dhanka beeraha waxaa saldhig u ah isticmaalka qalab casri ah oo fududeeya tacbashada waraabka goosashada iyo kaydinta dalagga balse beeralayda soomaaliyeed ee aan la fadhiistay waxa ay ka cabanayeen farsamo xumo iyo qalab la'aan dhanka beeraha ah kuwaas oo ka hortaagan inay horumar ka gaaraan beeraha axmed cabdulaahi diini iyo cabdulqaadir maxamed cismaan oo ka mid ah beeraleyda soomaaliyeed oo si wada jir ah uga hadlay caqabadaha waaweyn ee hortaagan horumarka beeraha dalka ayaa xusay in farsamo xumada iyo qalab la'aanta ay caqabad weyn ku tahay beeraleyda taasoo ka hor istaagtay inay gaaraan horumar la taaban karo waayahay in caqabad ma idinka haysataa dhanka farsamada iyo qalabka beeraha aan ku hormaro axmed cabdulaahi diini kolley nin tuur la soo socda asagaa yaqaanaa la yidhi beeraha waxaa lagu fashaa cagaf cagafyadii ma dhammaystirna marka cagaftu waxay lahaan jirtay waxa la yidhaha aratuuro waxay lahaan jirtay eerbisho waxay lahaan jirtay faresal waxay lahaan jirtay solkatoore waxyaalo badan ay lahaan jirtay oo cagafta hal cagaf ay ku shaqaynaysa wixii lama haayo hadda digsiyaan beerta ku falnaa digsiyaan ku soolkaynaa mooska saasaan ku surnaa galeydii saasaan ku abuurnaa male aratuuro male cagafyada hadda noo yaallo yar yar waaye ma jiidi karaan aratuuro waxaan digsi ayn ma wadi karaan marka mooska annaga aan abuurno laba sano ka badan ma taagnaan karo maxaana yeelayo mooska wuxuu u baahan yahay god dheer in loo qodo oo jilibkaaga gaaraya haddaadan u qodin oo digsi aad wax ku fashay aad haddana ku soolkayso meel ma gaaraya asagana isbuuc kasta kor uu soo baxaya marka waxaa jiri jiri waxa la yidhaha jirriduug oo makiinadda ay ayada beerta la dhexgelayso oo mooska ku duugayso oo baal yar oo turturin la yidhaha la wadan jiray lama hayo marka farsamadaas way maqan tahay waa gaari doonaa insha allah haddii aan ilaahayna gaarsiyo waa gaaraynaa laakiin hadda waxaa naga maqan qalabkaasaa naga maqan waa tahay dhankaada cabdulqaadir maxaad raacinaysaa inta uu sheegay axmed ee la xiriirta caqabadaha idinka haysta farsamada iyo qalabka horsadumada ay haysato waxaaway beerihii horta aqoonteeda nin walba sidoo waaye ninkii haddayduu beerale aan ahayn hibil baa falan haya uu leeyahay waxba kama keenaayo waxaa la rabaa beerihii horta ninkii farsama kugu fiican dhinaca beerihii inaad u tegto aad aragto qaabkii wax u tabcaayo aad warsato wakhtigaas beerihii aad fasho laakiin beer aad iskaga tegtay oo jabinteeda waxeeda wax aqoon aad u laheen wakhtigaas inaad iska tagto maaha markii hore weydii ninkii wax tabcaay qaabkii loo tabcaayna teg indhaha ka soo arag wakhtigaas tacab wixii aad ugu wareertona saaxiibkaa kale beeralayda ah weydii maaha beerta iska fal maaha beerta waxay rabtaa markii hore in la hagaajiyo oo lagu hagaajiyo markii geedqaad ay tahay qaab bay tahay beerta markii oo marka beer iska bannaan ay tahayna qaab waaye beertii waraabkana qaab waaye beertii waraabka waxaa weeye kanaaladeedaa la soo dhisaa waa la haweynaa waa la soolkaynaa markii horeba waxaa la diyaarinaa kanaaladii markii in yar aad aragto oo dareento beerta inay kululaatay waa waraabinaysaa waxaad yeelaysaa labadii dhinac ayaad ka abuuraysaa abuurka labolabo iyo saddex saddex ka dheer loo maridaayo beerta hadhow waxay noqonaysaa beer fiican tayab fiican leh badar fiican ka baxaayo ay noqonaysaa darabkii wakhtigaasayto haddii beerta waraab ay tahay darabkii markii beerta la hagaajiyo afartan loor kama yaraanayso waxaa way laakiin hagaajin xuma hadday kugu dhacdo waxba aadan ka samaynay shan loor lix loor wax wakhtigaas qarashkaaga isu bixinaayo ma jiraan marka tale xumay beerta ku xumaanaysaa maahan haddii tale fiican aad qaadato ninkii kale beeralayga ah wax aad weydiiso aad soo aragto taliyadiina aad qaadato waad liibaanaysaa haddii tali la'aan ay noqoto wax aad helayso ma laha taasaan qaba aniga waxyaabaha aan soo ogaanay waxaa ka mid ah in beeralayda ay ka cabanayaan fatahaadda webiga juba haddaba maxay tahay tallaabooyinka ay tahay in lala yimaado si looga gaashaanto fatahaadda webiyada waa kan cabdow bashiir oo ah injineer ku takhasusay beeraha
arrimahaase waaye aragaan u ahay markii hore dalka burku burburay waxaa dhumay qaabkii iyo sektaradii biyaha lagu maamuli jiray iyo webiga ayaa dhumay xilligii nidaamka uu jiray beeraha webiga waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo river gage river gage wuxuu ku xirnaa degmada luuq degmada luuq markuu webiga soo biyaha soo galaan amar ay bixin jireen dhammaanba degmooyinka gobolka jubbada hoose iyo jubbooyinka idil digniina la siin jiray digniintaasna waxaa la yidhahdaa early warning system digniinta koowaad waxaa la dhihi jiray webiga jubba wuxuu laba mitir saddex mitir ayuu sare u kacay dhammaan webiga jubba dadka mashaariicda iyo beeraha ku leh digniin qaata matooradiina iyo beeraha ka warqaba nidaamkaasaa burburay nidaamkaasna wuxuu ku xirnaa ilaa iyo buundada kamsuuma nambara ku qoran buundada araarana nambara ku xiran beerihii mashaariicda meesha laga fiirin jiray webiga markuu sare u kaco iyo markii hoos u kaco hadda markii webiga luuq sare u kaco cid soo sheegaysa ma laha webigii iska socdo ayaa dadkii biyaha qaadaya waxaa dhumay nidaamkii la dhihi jiray early warning system ayaa dhumay waxaan soo jeedinayaa in la helo early warning system iyo river gagekaas aqoontaas iyo cilmiga in dib loo baaro luuq ilaa iyo jubbada hoose muddo ilaa iyo bil labaatan cisho ayuu webiga soo socon jiray dadkii asoo dareen la dignin la ayaa webiga fatahaya soomaaliya waxay leedahay noocyo kala duwan oo dhulbeereed ah kuwaas oo lagu beero dalagyo kala jaad ama kala nuuc ah beeralay siyaabooyin kala duwan aynu ula kulannay ayaa sheegay in soomaaliya saddex nuuc oo dhulbeereed ah laga helo beeraha waraabka waa dhulbeereed lagu waraabiyo biyo dabiici ah sida biyaha webiyada ceelal ama biyo xidheenno beero bannaan waa dhulbeereed ku xidhan biyaha roobka oo keliya beeraha dhayga waa beero roob iyo roob la'aanba dalagyadu ay ka baxaan haddaba si aynu wax badan taga ogaanno nuucyada beerahaasi iyo dalagyada ku habboon xilligan in la beero waxaan faahfaahin nuucyadaasi beeraha ku aadan hordhigay cabdow bashiir
beeraha horta sideedaba waxay u kala qaybsamaan saddex nooc waa sidaad sheegtay beeraha dhaayiga waxaa la yidhaahdaa dhulka biyaha galay oo la raaco cuduradiisana waa badan yihiin beeraha roobka ku da-ana waa fiican yihiin beeraha waraabkana waa fiican yihiin intaasoo idil waxaa ka fiican beeraha roobka ayaa ka fiican roobkana barwaaqa waaye beeraha dusha ayay uga da-ayaan dalkiina barwaaqa ayuu naqanayaa dhaayigana waa beero iska daciif ah cudurkoodana batay beeraha kale irrigationkana irrigationkan waxaa la yidhahdaa sidiisiba artificial system soomaaliga ma ka aqaan aniga irrigation systemka artificial systemka waxa waaye waxaa la isticmaalaa xilliga baahiyarada ay ka jirto webiga iyo biyaha ayaa la isticmaalaa si loo hormariyo beeraha tayada abuurka waa tiirka ugu muhiimsan ee go'aamiya heerka dalagga iyo wax soo saarka beeralayda marka la beero abuur taya leh waxa la filan karo ayaa ah dalag caafimaad qaba beeralayda anugu barnaamijkan ku waraysannay waxa ay noo sheegeen in intooda badan ay isku tashadaan inta ay ku tiirsanaan lahaayeen abuur dibadda laga keenay marka ay timaado helitaanka abuur waxay beeralaydu abuurka ka reebaan dalagii hore ee u soo baxay tan oo ay ku tilmaameen inay kaga badbaadaan abuurka laga keeno dibadda kuwaas oo xilliyada qaar noqda kuwa dhacay ama leh wax soo saar hooseeya amaba lagu daray walxo kiimika leh oo aanan u habbooneen deegaanka maxamed cabdi ciyow ayaa diiradda jimcaha u sheegay in abuurka ay beeraan uu yahay abuur taya leh oo freesh ah oo la jaan qaadaya beerahooda adeer abuurka annaga waa fiican yahay dadka abuurka meel kale nooguma imaado hadba fasalkii la beerto ayaa laga reebtaa abuurka beerta haddii adgu yahay iyo hadday digir tahay iyo hadday sasan tahay iyo hadday loos tahayba midkii la beero ayaa laga reebtaa abuurka oo lagu talagalaa kaas ayaan anaga beeranaa waana caafimaad qabaa abuurka ugu wanaagsan oo la beero oo aan daaweysneen oo fireesh ah oo beeraha ka soo go'o kaasaa laga reebaa abuur laguna beeraa sanadkii markii la gaaro marka ma waxaad leedahay in wax abuur ah dibadda noogama yimaado annaga wax abuur ahoo dibadda noogama bataatanba maba jiriba abuurka galeyda taainaan ka reebannaa digirta taainaan ka reebannaa sisinta taainaan ka reebannaa looska taainaan ka reebannaa gabaldayo haddii noqdo taainaan laga reebaa wax allaala wixii miro ah oo waddanka ka baxa beerahaynu yaan ka reebannaa midkii sanadkii baxo mirihii haro ayaa loogu talagalaa oo si abuurka gooniya loo bixiyaa waal gooniya lagu shubaa gooniya loo habeeyaa kaasa ayaan haddana dib u beeranaa annaga mar labaad wax dibidda nooga imaaday bataatanba maaqaana basasha iyo yaanyada iyo qudaarta mirahada ayaa dibidda nooga imaado laakiin annaga wax kale oo wax intaan la cuno dhan wax dibidda nooga imaada ma jiro annaga kadib burburkii dowladdii siyaad bare waxaa si xowli ah u soo shacbaxay isticmaalka sunta lagu daro abuurka ama lagu buufiyo dalagyada ganacsato soomaaliyeed ayaa suntaasi soo geliyay gudaha dalka iyadoo aysan jirin hay-ad hubisay tayadeeda ama dabaanad qaaday badbaadadeeda barnaamijka diiradda jimcaha waxa uu ogaaday inay jiraan beeralay badan oo soomaaliyeed oo si toos ah u adeegsada sunta ay u arkaan in beertooda ku habboon tahay iyagoo aanan haysan aqoon ku filan oo la xidhiirta suntaasi sida xaddiga saxda ah ay tahay in sunta laga qaato wakhtiga ku habboon ee beeraha lagu buufinayo iyo sunta iyo saamaynteeda aqoon la-aantan waxay sababtay in sunta lagu tijaabiyo beeraha gudahooda kadibna beeraleyda qaar ay isku sheegaan in nuuca suntan ay wanaagsan tahay iyagoo wax ku dhisanaya tijaabadii guulaysatay isma weydiiyaan oo ma qiimeeyaan saamaynta sunta ku yeelan karto dhulka deegaanka iyo caafimaadka mana jirto cid u sheegta oo isxilqaantay maxamed cabdi ciyow axmed cabdulaahi diini iyo cabdulqaadir maxamed cusmaan oo dhammaantooda ah beeraley khibrad dheer u leh tacabka beeraha ayaa si isku mid ah u muujiyey walaaca ka taagan sunta beeraha beeraleyda ayaa isku raacay in suntaas ay dhaawac u keento abuurka iyo deegaanka adeer waxaa weeye haddii alla idmo aniga horta takhasuskayda sidii dhulbeereedka dadka diyaariyaan ahaan jiray ilaa waagii hore birta culus dhalka beeraha diyaariyaan ahaan jiri wakhti badanna beerahan waa ku soo dhex jiri xilliga dowlad siyaad barre dadka beeraha diyaariyaan ahaan jiri sida muuska galeyda sisinta inta waa diyaaran jirna siiba dadka muuska diyaariyaan ahaan jiri dhulbeereedka aadaan u aqaanaa in badan waa ku dhex jiri lixdan iyo sagaalkii ilaa maanta inta ka dhexaysa beeraan ku dhex jiri horta aniga waxaan aaminsanahay niy ahaantayda dhibaatada dadka haysa inay tahay sunta sababta maxay tahay suntaan in la fiiriya ay u baahantahay qubaro loo raadsada horta la fiiriya ay u baahan tahay sababtoo haddaan ka hore waxaan sameeyey tijaabo anoo beer falanayo waxaan sameeyey sunti markaan beeraha ka kari weynay afar boosto ayaan waxaan ka reebay sunta inta kale sunta ayaan ku buufiyey afarti boosto waa jiratay beeriyaan sunta ku jubay ma jirinin aaday jiratay oo xogaa xumaatay oo xogaa xumaatay markadam waa furuntay afartii boosto ii keena abuur ka dhigay suntii aan ka reebay oon sanadkii hore aan buufin miraheedii aan dhigay mirihii aan sanadkii dan abuur ka dhigay markaan sanadkii dan abuur ka dhigay beertayda ma jirinin ilaa miro aan sun lahayn oo wanaagsan aan ku buufi sanadka dama jirina waxaa dhacday dadka deriskayda inay sun isticmaalaan ana aan suntii faraha ka qaado oon isticmaalin beertaydana ay beeraha kasii qurxanaato oy baxdo markaan dhibaatada dadka hayso waxaa weeye suntaan oo aan la aan kontaroolka lahayn oo aan fiirmo lahayn oo beeraha lagu shubo iyo cudurka dhanba aniga waxaan aaminsanahay inay horta suntaan wadato oo dhibaatada ay beeraha u bixlayaan dhibaatada koowaad ba inay suntaantaan aaminsanahay anigu nafaantayda suntaan ma jiri jirin suntaan burburkaanay timid markii dowladdii waddanka ay ka baxday kabacdi ay timid sagaashan iyo laba kun iyo afarti laba kun iyo shanti meelahaas ay suntaan timid suntaan markay timid oo aan arkay sun gaduudan oo buldog lirar uurta looga shubaa marka hore la keenay buufinkaan ma jirin taad nafteeda xoogaa waa rooneed markaan waxaan aaminsanahay aniga aqli ahaantayda iyo maskaxdayda dhibaatada beeraha dhan hayso iyo wax soo saar xumada beeraha hayso boqolkiiba siddeetan suntaan aaminsanahay aniga horta ma garata mashruucan waa mashruuc loogu talagalay in beeralaydan lagu baabi'iyo oy badar dibidda ka doontaan oy beerada bixi waayaan mashruuc noola keena noola soo waaridi waay annagana soomaalidana ma taqaana akhriskeeda iyo nidaamkeeda iyo waxay ka samaysan tahay wax yaqaana ma laha waa un lagu shubaa waa un la buufiyaa wax kaloo laga yaqaana ma laha marna beeriyaa la qabsaday dhulkaa bartay markaan beertima in la buufiya maahana ma soconayso waa tahay maxamed cabdiciyo waxaa maqlay in sunta xitaa lagu shubo qudaarta maxaa ka jirata waxaan sun lagu shubin mala qudaarta lagu shubaa oo muxuu ahaa weliba qudaarta weliba sun aad u khatar oo dadka disha nafteeda lagu buufiyaa oo muxuu ahaa agarneed sun la yidhaahdo oo dhaqsa dadka dishaa lagu buufiyaa dadkii xoolaha wii cuno ay libaaxaba wixii cunaba ay hore ka dhintaana lagu buufiyaa markaa lagu buufiya kabacdi ay dadkan as cunaa alergia maraha qaar aad ka qaadaysaa qudaarna waxaad arkaysaa markaad cunto korka ku cuncunayo xajiin hergab camal aad ka qaadi suntaasaa yeelayso markaan dhibaatada kilaax oo soomaaliya maanta haysta anigu waxaan aaminsanahay in ay suntaan oo akhris aan lahayn oon aqoon loo lahayn noogula talagalay inaanan laga faa'iidin beeraha oo ama warshado inaan nogula shaqaysiin loogu talagalay oo suntaan haddii aan beertiba lagu buufinay beertii wax ka soo baxan jirin sababta waxaa weeye ma arki jirin sisin inta la abuuray oo la buufi oo dhacaan ka qubanayo oo jirinayso oo dhacaan ka qubanayo oo muxuu ahaa xaba ka qubanayso maana arki jirin anugu dhowrkaan sanaa aragnay burburkaan dhexaysaan aragnay suntaan aanu ku aragnay markii saad noqonay sunti waa la buufiye beerta dhowr jeeraa la buufi sisinti waa jirini xabagay keeni madax waa iska kaduudani sisinti oo cirkaan jirta oo miri aan lahayn oo xaba ka daadanaysa arkaysaa sababta maxay tahay ma jiri jirin waagii dowladdii suntaan lama isticmaali jirin xabagna ma jiri jirin beero jirina ma jiri jirin hadda maxaa keenay intay ka timid aniga suntaan aan aaminsanayo dadka dhibaatada wadanka haysta waa suntaan beerta lagu shubina in lagu shubo miriha iyaga waa jirriin in lagu shubo mogmaana samaynayso waxaana keenay suntaan oo wadanka soo geli inay mirahan sun lagu beero waxaa keenay waagii cagabararka la yidhaahdo oo dadkan abaaraha iyo dagaalka wadankan ka dhacay jufojufe lasu cunay wadankii markaan abuurkii waa dhammaaday abuurkii dhan waa leeday qoladii oo akasom qolol dhahaya yaa waxay noo keentay abuur abuurkii asagahaa ilaa maanta waa toosilaya marka in sun lagu shubo maba kacayaba abuurkaynii asaga ahaa ee waa joogsaday markaan abuurkii ay waagi ciddaan keentay ilaa sun lagu shubo ma baxaayo aniga haddaan ka hor baroobadaas aan samayna waa ku arkay inay jirtay ay xumaatay ay xumaatay markaan ka reebina marka dambe sanadkii dambe abuurka dhigana abuurkiisa waa fiicnaaday abuurka dibidda noogala keenaan dhibaatadan dhan noo keenay markaan waxaan aaminsanahay inayna haysato suntaan inayna haystaan aaminsanahay anigu kolba maskaxantayda iyo aqlihantayda
horta wadanka sidii annagaan arki jirnay waxaan horta aan u arkaynaa in horta cimilada ay isbedeshaan aan u malaynaynaa ma garata sababtoo ah annaga galley la sumeeyo adig wakti dhow baa noogu yaa noogu horreysay adiga wakti laga gaaro hadda ilaa lix sano toddoba sano qiyaastii yaa horta galley la sumeeyo iyo si sin sun lagu shuba yaa noogu horreysay waxaana u aragnay arrintaas in ay cimilada tahay waxyaalaha gaaladan oo ay nugula diriraysa ay ka mid yihiin oo badda ay noo soo dhigayaan wax oo cudurro laga qaadayo beerihii waxay u keeneen sun ay leeyihiin waa wanaagsan tahay oo beertii marka lagu buufiyo galeyda kaa gubanayso marka waxyaalaha annaga hadda aan u aragno fuustooyinkan waaweyn oy badda noo soo dhigayaan gaaladan in ay nagu soo siidaynayaan hayumis oo ay dhibaato noo geysanayaan kuwaasaan u aragnaa annaga inay dhibaato noo keenaan waayahay marka een suntaan inta badan halkee bay idinkaga timaadaa sunta annaga waxay nooga timaadaa jina jinahay ka timaadaa waayahay marka ma taqaaniin waxyaabaha ay ka samaysan tahay suntaan waxa ay ka samaysan tahay asalaminta nin sheegi karaaba yaraatee ma jiro ayaduunbaa magacyo leh magacyadaas unbaan war hebel suntee fiican war hebel suntee fiican bay isku hayaan dadkii laakiin magac la sheegi karo ma laha laakiin annaga hadda shakhsiyaad ahaan badarka galeyda waxaa galo cudur la yidhaaha dhuunqabad iyo cudur la yidhaaha malabiso midka dhuunqabadka daawo oo dalkeenna ka baxdaan u helnay laakiin weli waxaan heli laanahay kii malabisada waa tahay marka daawadaasi maxay ka samaysan tahay bal manoo sheegi kartaa waxay ka samaysan tahay basbaas basbaaskaad soo guranaysaa beertaada ku yaallo habeenkii waad kaydinaysaa subaxii waxaad u qaadanaysaa shaamiiro waad miiraysaa waa dhuunqabad tixri baa ku jiro tixriga haddii basbaaska lagu buufiyo indhalaan baa ku dhacaysa meesha wuu ka soo baxayaa galleydina way soconaysaa wax badanaan ku faa'idna aad u tiro badan sunta waa tijaabinaa annaga sunta waxaa way markii hore saaxiibkaaga waxaad leedahay axmedow seebay suntee fiican waxaas leeyahay sunta new stara fiican ama suber stara fiican ama finis weda fiican marka beerta saaxiibkaa markii ku shubto uu aad soo aragto beerta aad soo aragto kadib asagna saaxiibkaa uu kuusheego fiicnaanteeda aad soo aragto waqtigaasa sunta aad gadanaysaa mid waa hal doolar midna waa shan doolar ee marka tii u fiican shanta doolar finis weedkaan isticmaalnaa hadda wax kale aan isticmaalno malaha iyana shan doolar waay qaar waa gadan karaan qaarna maba gadan karaanba tii halka doolar tii halka doolar hadday ku shubaanna balkaa ka gubanaba finis weeda laakiin balka ma gubto marka tiyadeed waxaa ka qoran haruubka korkeeda ku qoran taasaad akhrisanaysaa intaasaad qasanaysaa kadib beertaad ka buufinaysaa marka beerta way ku fiicnaanaysaa wabilaahi towfiiq waayahay marka cabduqaadiro suntaasi aad isticmaashaan ee kala duwan dalagyada beeraha ka soo go'a ka waran wax saameyn ah ma ku yeelan karaan haa haa haa sunta way ku yeelataa beertii sunta ay barato buufin lagu barto mar kasto badar sisin ha ahaado digir ha ahaato gelley ha ahaato mar walba waa buufinaysa wax kale ay maqlayso ma laha markaa beertii suntay qaadatayba dadkina qalbigooda waxaa galay suntaas haddii aan laga buufinin beertu waxba ma dhalaysay ku leeyihin taas waxay rabtaa nafteeda iimanay rabtaa oo ilaahay hagiis loo noqdo wixii hore loo noqdo ay rabtaa beerta markaasayto annaga markii hore aan yareen beertii qur'aankii dariskaa laiskuga imaan jiray hadda nin walba waxaa weye suntaasaas u ordamaahin nin kitaabkii ilaahay hagiisu u jeedo ma jiroba nin walba sunaas leeyahay waxaa la geysanaa beerihii ee muusig iyo jiniyaa la geysanaa ilma yaryaraa la dira wax ilaahay markaasayto kalaankiis meesha lagu hayo ma laha marka beerta waxaan dareemi hayaa aniga nafteyda mankaraadkaas haddii la geeyo beerihii inuu cudurku meesha uga imaan hayoba tii aan dareemi hayo nafteyda taas waayan aniga aabbahe iyo awowgey waxaan ku soo gaaray beer beer azendo beer sakaanyo bannaan ilaa hadda lixdan iyo laba sana aan jiraa beer anagoo falaayo ayaa qoladan lii sheegay aan ka soo baxay markaasayto cumrigeyga asagoo shan iyo toban jir aabbahay aan beer la fali jiray haddan lixdan iyo laba sanaan jira beeraan fali hayaa aniga marka igu fiicneed waxay ahayd laba kun iyo labaatan iyo kowdii anigoo deen liigu leeyahay oo toddobaatan iyo kow milyan ayaa ilaahay badar iga siiyey oo sisin intaas oo afartan loor ah deenkii ilaahay a iga guday oo beerihii dadkii kale ay dhaafeen keligaygan abuurtay ee ilaahay roob iga siiyey daraskeygii ma ku yaallaan sisin ma ku yaallaan dadka dhan hadday imaadaan waxay leeyihin abdiqaadirow see ahaan roobkan gaar ilaahay kuu siiye see ahaan waay ilaahayaa isii nimcadii ilaahay waaye deenkii igliigu lahaa ilaahayaan bariyey ilaahay deenku waa igu guday ilaahayaan kaashaday marka haha intaasaan ka qabtay deenkiia ilaahay iga guday intii kale waxa wey hadde marka meel kale wax loo raadsado ma lahaanba ilmahan ku kursanaa waa isdhex joognaa deemankaynayo waxaynaga kale ayaan wadanaa maahan wax kale hadda deen liigu lahaaday ma jiraan sanadkana ugu dambaysay labiyo toban milyana liigu lahaa deertaan iyadana waa iska guday ilaahayaa iga siiyey sisinaan tabcaday ilaahayaa iga siiyey iyadoo beeralayda soomaaliyeed ay la daala dhacayaan duruufo adag sida qalabyari iyo helitaan la'aanta adeegyada asaasiga ah ee beeraha haddana waxay u muuqdaan kuwo ay ka go'an tahay inay ka faa'iidaystaan khayraadka dabiiciga ah ee allah uu ku galladaystay igagama muuqan wax rajabeel ah inkastoo caqabadaha ay isbiirsadeen waxay mudnaayeen in la dhiirageliyo laguna taageero mashaariic horumarineed si ay ummaddu u gaarto isku filnaansho dhanka cunnada ah intii aan ku guda jira diyaarinta barnaamijkan waxaa ii soo baxday oo aan ogaaday in beeralayda soomaaliyeed ay haystaan caqabado waaweyn caqabadahaasi waxaa ka mid ah suuq la'aan ka haysata badarka u soo go'a waddooyinka qaar oo go'a xelyada roobka amaba marka ay webiyadu fatahaan taas oo keenta in dalagyo badan loo waayo suuq kadibna beeralayda waxaa ku dhufta khasaarooyin aqoon-yahan cabdow bashiir ayaa ka hadlay suuq la'aanta ay ka cabanayaan beeralayda soomaaliyeed suuqligeedta waxay ka cabanayaan wax way wadda la'aanta waay dhinka beer buu qodanayaa meel uu mariyo male meel loogu yimaadona male suuqgeeta middaasa ka kowa waxawaay wadda la-aanta sagaalkii qodob oo jallenjiga beeraha aan ku sheegay ka mid tahay ninka beeraha mar ku tabcado waddaa loo baahan yahay beertiisa wadda lagu tago wadada loogu soo qaato meelihii loo baahan yahay la geeyo nin kasta beertiisii wixiisii waa tabcay meel oo marketing oo suuq uu ku gato malaha waxaa u sabab ah wadda la-aanta beeralayda aaday u saamaynaysaa nin beertiisa tabcaday wixiisa hasto oo waddana aan lahayn nin nin uman karan aan jirin wax ka gadanayn aysan jirin waagii hore waddanka waa isku furnaa nidaamaa jiray waddooyinka waa jireen ilaa iyo bari ilaa boosaaso ilaa hargeysa loo qaadan jiray gobolka banaadir ilaa shabeellaha hoose kulli waa isku xirnaayeen hadda dhibaatada ugu weyn oo waddanka ka jirta wax soo saarka beeraha ninka oo tabca beeraha wixiisa waxaa niyadda ayuu ka jabayaa beertiisi ayuu wax buu soo saartay ninka gadanayana male haddii laga qaatana waa kuu soo cadayna kadibna waa zero zero ay noqonaysa waxaa kaloo jira caqabad weyn oo aan indhaha laga qabsan karin waana isbaarooyinka ay dhigtaan ciidamada dowladda federaalka oo lacago badan looga qaado beeralayda iyo ganacsatada caqabadda kale ee jirta ee sababteydu ay leedahay dowladda federaalka waa in dalka soomaaliya sanad kasta ay soo galaan kumanaan tan oo badar ah kuwaas oo ka yimaada dalka dibaddiisa badarkaasi oo dibadda nooga yimaada oo beeralayda soomaaliyeed ay abuuri karaan waxa uu dhaliyey in dalaga gudaha aanu helin qiimo ku filan oo dhiirageliya beeralayda gabagabadii beeralayda ka qaybgalay barnaamijka diradda jimcaha waxa ay cod dheer ku dalbadeen in loo keeno qalabkii ay u baahnaayeen kuwaas oo ay ku horumarin karaan wax soo saarka beerahooda waayahay in caqabad ma idinka haysataa dhanka farsamada iyo qalabka beeraha aan ku hormaro axmed cabdulaahi diini kolley nin tuur la soo socda asagaa yaqaanaa la yidhi beeraha waxaa lagu fashaa cagaf cagafyadii ma dhammaystirna marka cagaftu waxay lahaan jirtay waxa la yidhaha aratuuro waxay lahaan jirtay eerbisho waxay lahaan jirtay fareesal waxay lahaan jirtay solkatoore waxyaalo badan ay lahaan jirtay oo cagafta hal cagaf ay ku shaqaynaysa wixii lama haya hadda digsiyaan beerta ku falnaa digsiyaan ku solkaynaa mooski saasaan ku surnaa galeydii saasaan ku abuurnaa male aratuura male cagafyada hadda noo yaallo yar yar waay ma jiidi karaan aratuuro waxaan digsi ahayn ma wadi karaan marka mooska annaga aan abuurno laba sano ka badan ma taagnaan karo maxaana yeelayo mooska wuxuu u baahan yahay god dheer in loo qodo oo jilibkaaga gaaraya haddaadan u qodin oo digsi aad wax ku fashay aad haddana ku solkayso meel ma gaaraya asagana isbuuc kasta kor uu soo baxaya marka waxaa jiri jiray wax la yidhaha jirriduug oo makiinadda ay ayada beerta la dhexgelayso oo mooska ku duugayso oo bahal yar oo turturin la yidhaha la wadan jiray lama hayo marka farsamadaas way maqan tahay waa gaari doonaa insha allah haddii aan ilaahayna gaarsiyo waa gaaraynaa laakiin hadda waxaa naga maqan qalabkaasaa naga maqan waa tahay dhankaada cabdulqaadir maxaad raacinaysaa inta uu sheegay axmed ee la xiriirta caqabadaha idinka haysta farsamada iyo qalabka farsadumada ay haysato waxaa way beerihii horta aqoonteen nin walba sidoo waaye ninkii haddayduu beerale aan ahayn hebel baa falan haya uu leeyahay waxba kama keenayo waxaa la rabaa beerihii horta ninkii farsama kugu fiican dhinaca beerihii inaad u tegto aad aragto qaabkii wax u tabcaayo aad warsato wakhtigaas beerihii aad fasho laakiin beer aad iskaga tegtay oo jabinteeda waxeeda wax aqoon aad lahayn wakhtigaas inaad iska tagto maaha markii hore weydii ninkii wax tabcaayo qaabkii loo tabcaayana teg indhaha ka soo arag wakhtigaas tacab wixii aad ugu wareertona saaxiibkaa kale beeralayda ah weydii maaha beerta iska fal maaha beerta waxay rabtaa markii hore in la hagaajiyo oo lagu hagaajiyo markii geedqaad ay tahay qaab bay tahay beerta markii oo marka beer iska bannaan ay tahayna qaab waaye beertii waraabkana qaab waaye beertii waraabka waxaa wey kanaaladeeda la soo dhisaa waa la haweynaa waa la soolkaynaa markii horeba waxaa la diyaarinaa kanaaladii markii in yar aad aragto oo dareento beerta inay kululaatay waa waraabinaysaa waxaad yeelaysaa labada dhinac ayaad ka abuuraysaa abuurka labolabo iyo saddex saddex ka dheer looma ridaayo beerta hadhow waxay noqonaysaa beer fiican taya fiican leh badar fiican ka baxaayo ay noqonaysaa darabkii wakhtigaasayto haddii beerta waraab ay tahay darabkii markii beerta la hagaajiyo afartan loor kama yaraanayso waxaa way laakiin hagaajin xuma hadday kugu dhacdo waxba aadan ka samaynin shan loor lix loor wax wakhtigaas qarashkaaga isu bixinaayo ma jiraan marka tale xumay beerta ku xumaanaysaa maa haddii tale fiican aad qaadato ninkii kale beeralayga ah wax aad weydiiso aad soo aragto taliyadiina aad qaadato waa liibaanaysaa haddii tali la'aan ay noqoto wax aad helayso malaha taasaan qaba aniga haddaba maxaynu ka naqaanaa qalabka beeraha iyo kuwa ay u baahan yihiin beeralayda soomaaliyeed waxaa nooga waramaya aqoon-yahan cabduw bashiir qalabka waa kala duwan yahay ee qalabka beeraha waxaa ka mid cagafyada beeraha lagu qoto nidaam baa jira waa kala fiican yihiin ayaga naftarkooda agriculture farm machinery engineering aa la yidhaahdaa nidaamkaasna waxaa ku fiican ragga cilmigaas bartay in ay kala taliyaan dadweynaha khibradoodana ay u gudbiyaan midka farm machineryga engineeringka qayb kastoo meel ay ku fiican tahay qalabkaas beeraha ayaa dhibaata weyn ka jirta sida sidiisina markii beer aad tabcaysid adiga beeraha aad falinaysid waxaa la yidhaahdaa the challenge of agriculture improvement waxa waay sagaal waaye beer markaad qodanayso sidaad aad falinaysid sagaal caqabad ayaad la kulmaysaa sagaalkaa caqabad markaad la kulantid waxaa la rabaa inaad ka baxdid beeraan leeyahay waxba kuuma tarayso beertaadu waa in jid ay leedahay oo lagu tegi karo wixii ka soo baxana jidkaas lagu soo qaadi karo wixii ka baxana meel lagu gato meel deen aad ka hesho waagii hore dalka waxaa jiri jiray laba bangiyaa jiray adiga waxaa taqaanaa kulle bangi lacagta laga qaato oo deen ahaan loo qaato bangi oo raashinka laga qaato dadka beeraaleyda bangigaas geliya ka qaadin jireen nin kasta nabadoonkiisa waa la sii jiray tacabkana waa waa socon jiray wixii soo idil waa burbureen qalabkii beeraha waa burburay waxaa la rabaa in sare loo qaado aqoonta iyo cilmiga guud oo qaabka agriculture engineering ayaa la yidhaha agriculture engineeringka ee sare loo qaado qaybta kalena waxaa la yidhahdaa crop production crop productionkii waa laan ka mid ah wax soo saarka beeraha wax soo saarka beerahana waxaa ka weyn agriculture engineeringka agriculture engineering waxa waa general engineering including and water management أيها الم- المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag intaan barnaamijka soo gabagabayn waxaa jimcihii hore dhegaystayaasha weydiinay su'aal muhiim ah oo ahayd mala joogaa wakhtigii ciidamada shisheeye ay isaga bixi lahaayeen soomaaliya xaalka dowladdana muxuu noqon karaa haddii ay shisheeyuhu baxaan su'aashaasi oo ka dhalatay mawduucii toddobaadkii hore noo baxay waxaa naga soo gaaray jawaabo badan oo qoraal iyo codba noogu soo direen dhegaystayaasheena sharafta leh ee ku xidhan barnaamijka diiradda jimcaha qaybta qoraalka ayaan ku horumaraynaa waxaana noo aqrinaya waryaheena maxamed sheekh cali
haddii aan soo qabto qofka ugu horeeya oo lagu magacaabo nuur cabdulaahi waxa uu leeyahay xubinta cusub ee lagu soo kordhiyey diiradda waan soo dhoweynaynaa waan ku faraxnay inaan helno meel aan u sii marno alfurqaan oo wixii talo iyo tusaale ugu soo gudbino intaas kadib haddaan fikirkayga ka dhiibto jawaabta su'aasha furan haa waa la joogaa xilliga ay naga bixi lahaayeen iyagoosan dulaysan oo lagu qasbay qof ay u qoran tahay fartuun cabdi oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay tidhi ciidamada shisheeye waxba uma hayaan shacabka soomaaliyeed lacag malaayiin ah bay qaataan inay maalinun baxayaan shakigagama jiro ha dhowaato ma ha dheeraato maxamed cali oo ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wuxuu yidhi ciidamadan waxay u joogaan dano shisheeye mar weliba waxay ilaaliyaan saldhigyo ay lacag ku qaataan waxaa la joogaa wakhtigii ay bixi lahaayeen dowladdana way isku filan tahay gabar lagu magacaabo nimco xasan oo joogta magaalada boosaaso ee gobolka bari waxay tidhi haddii ay nabad ilaaliyaal yihiin sida ay sheegteen aaway nabadda ay ilaalinayaan waxaa muuqata inay nabadda dadka u diidayaan si ay u joogaan oo lacagaha usii qaataan midda dowladda hal maalin kama dambaynayso waayo uma dhisna inay waarto dhegayste lagu magacaabo xasan yare oo jooga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wuxuu yidhi ma jiro adduunka dowlad madax bannaan oo ciidan shisheeye waddankeeda ka taliya wakhtigii baa ku dhammaaday lacagna looma hayo marka way baxayaan iyagoo inta naga maaleysto ay aadayaan guryo ay ka dhisteen dowladda midda dowladda waxaan qabaa inaysan haysan kalsooni ay ku sii joogi karto innaga ayaa xabad ku bilaabaynaa haddii aad misbaxdo taasina way ogyihiin sidoo kale raxma awees oo ku sugan degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxay tidhi gumaysigu maanta magaca uu sito waa nabad ilaalin dhab ahaantii waxay ilaaliyaan dano shisheeye oo shacabka waxba uma kordhin aan dhibaato iyo cudur ka ahayn waa wakhtigii runta la wajihi lahaa oo dhalanteedka ay ka bixi lahayd dowladda soomaaliya nimco xasan oo ku sugan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxay tidhi shisheeyuhu waxay ku naaxeen dalka soomaaliya haddii ay dalka ka baxaan lacagtaay qaataan way seegi doontaa sidaas darteed ilama ahan inay baxayaan ilaa hindhahooda ay wax ku arkaan oo si dhab ah loola dagaalamo cabdiweli faarax oo ku sugan degmada beledweyne ee gobolka hiiraan wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay in ciidamada ajnabiga ah ee soomaaliya jooga ay yihiin gumaysi casri ah waxaa fiican in dowladdu ay la timaado aragtiya iskutashi si xurnimo leh gabar lagu magacaabo zahra warsame oo ku sugan magaalada hargeysa ee waqooyi galbeed ee soomaaliya waxay tidhi inkastoo gobolkayga aysan si toosa u joogin haddana soomaaliya inteeda kale waxay u muuqataa inay gacanta ugu jirto cid kale tani ma ahan madax bannaani waa sharciyeen gumaysi ee iska dulqaada musdhaf dheere oo ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wuxuu yidhi ciidamada shisheeye waxay qayb ka yihiin dhibaatooyinka dalka waa in ay dalka ka baxaan aamina shire oo ku sugan magaalada garowe ee gobolka nugaal waxay tidhi atmis waxay gashay difaacyo magaalooyinka dhexdooda laguma arko shacabka uma adeegaan waxa keliya ay sameeyaan waa inay mushaar qaataan iyaga oo dhufaysyo ku jira dowladda soomaaliyana way ku tiirsan tahay kama hari karto maxaa yeelay dalkii ay sii kala geysay maamuladiina heshiis lama ahan hodan maxamed oo joogta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxay tidhi markaan maqlo ciidamo shisheeye waxaan xasuustaa siduu gumaysigu u shaqayn jiray marnaba dan uma wadaan dadka ay sheeganayaan inay ilaalinayaan waa wakhtigii lagu kici lahaa dhegayste lagu magacaabo cabdulqaadir geelle oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud isna wuxuu yidhi shisheeyuhu waa kuwa sababta u ah in dowladdu aysan isku filnayn ma rabaan inay naga baxaan sababtoo ah lacag ay inagu sameeyaan dhegayste lagu magacaabo ilhaan cali oo joogta deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose waxay tidhi gaalo waa uun gaalo sidii ay afghanistaan kaga carreen ay dalkeena uga baxayaan iyagoo laga furtay waxay wataan dowladda riddadana way kala dhuuman doonaan kuwooda hantida boobay haddaba waxaa u diyaarsan meeshay ku bixi lahaayeen kuwa kale waxaan leeyahay isaga hara wakhtiga wuu yaryahay mahad cabdi oo ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool wuxuu yidhi qofkii xilkas ah wuu fahmi karaa in joogitaanka ciidan shisheeye uusan ahayn wax sharaf leh haddii ay dowladdu rabto sharaf iyo awood waa inay ciidamadeeda dhisataa shisheeyahana ka saarto dalka deeqa xasan oo ku sugan degmada afguuye ee gobolka shabeellaha hoose waxayna tidhi waxaa la joogaa wakhtigii shacabka soomaaliyeed ay ka dhiidhin lahaayeen gumaysiga shisheeyaha hadda jooga waxay u shaqeeyaan dano kale ma ahan danaha shacabka xasan cabdi xalane oo jooga magaalada muqdisho waana qofka ugu dambeeya ee xubinta wuxuuna yidhi ma jiro ciidan shisheeye oo waddan dhisaya taariikhda waxaa ku cad in ciidan ajanabi ah uu burburiyo dal iyo dowlad soomaaliya ma istaagi doonto ilaa ay ka xudhuudo shisheeyaha
sidoo kale waxaa jiray dad badan oo aragtidooda nagu soo gaarsiiyey baraha bulshada gaar ahaan watsapka aana kuwan qaar ka mida ciddii aan ka dhiibto aragtidayda su-aasha toddobaadka oo ah ma la joogaa xilliga ay bixi lahaayeen shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya haddiise ay baxaan ciidamada shisheeye ee soomaaliya xoogga ku jooga muxuu noqonayaa masiirka dowladda federaalka waxay ila tahay aragtidayda ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaanka ku jooga kuma joogaan rabitaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ay leedahay marka horena kuma imaan haddana kuma joogaan xoog bay ku joogaan waxaana maalgeliya dowladaha gaalada caalamka sida maraykanka ingiriiska iyo reer yurub sidaas markay u maalgelinayeenna iyagiibaa reer yurub iyo maraykankaba waxaa soo wajahay dhaqaale xumo marka kolley hadda waxaa laga dharagsan yahay in maraykanku diiday inuu maalgelinta cusub ee shisheeyaha afrikaanta magaciina loo bedelo loo baxshay e u som inuu bixiyo sidoo kalena reer yurub ka caga jiidayaan oo ilaa hadda wax gacanta loogu hayo oo dhaqaale a ma jiro marka hadafkii loo soo diray wax maanta la taaban karo oo ay ka taqiijiyeen waa yarya tan labaad oo ah dowladda haddii ay maanta ka guuraan ciidamada shisheeye soomaaliya dowladda soomaaliya magaceeda sidata maxaa mataqaanaa u xal ah waxay ila tahay inaysan wax xala lahayn dowladda xasan hadda uu maanta hogaamiyo xamsana ra-iisul wasaaraha ka yahay masiirkoodu waa mugdi waxayna ku tiirsan yihiin ciidamada shisheeye magacayga maslax cali maxamed suldaanka beesha harti ra'yigayga sadar muuqdo su-aal ka dhanay soomaliya dhahdaa way muuqataa gaalada haddii ay dalka soomaaliya ka baxdo haddayba ayada ma leheen waxaa lagu keenaa halkan maraykanka iyo dowladda isbahaystay dhaqaalo ku bixinaya maantana waxawa ayaga ciidan la waxay dad siiyaan maba hayaan marka maadaama dadkan dhaqaalihii iyo barnaamijka laga goostay hadda inay baxayaan way iska muuqataa waxaan rajaynaynaa insha allah in goordhow ay naga baxaan insha allah dulmiga ay naga dulqaadaan dalkeennan aan xur u noqono diinteennan xur aan u noqono dowlad federaal wax la dhaho ma jiraan sababto waxa waye rag meesha la keensaday oo dowlada kale ay keensadeen waaye waxayna ku jiraan meelo gaar ah oo markaas gaalada ay ku wardiyeyso dad xuroo maanta macnaha maxaan ku radaa taladooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda xur u ah ma ahan dowladdii haddii dadkii taageerada ku hayay ay ka tegaan hadda iidana sidoo kale way iska tegayaan laftirkooda waxa way dhuumanayaan diyaaradahay dabada qabsanayaan sida meelaha qaarkood ka dhacday annaga noo muuqatay haddana insha allah waxaan rajaynaynaa dad maanta dadnimo leh oo isdifaaci karo oo maxaan ku radaa aragtidooda iyo ra'yigooda u madax bannaan ma ahan marka way muuqataa insha allah xamara hadda irdaha laga taagan yahay
haddaan ka dhiibto fikirkayga mid la joogaa xilligii u soomaaliya ka bixi lahaa shisheeyuhu alxamdulilaah waa la joogaa xilliga uu ka bixi lahaa afghanistan uu ka baxay shisheeyihii ilaahay mahadiin sidoo kale wuxuu ka baxay suuriya shisheeyihii ama uu ka baxay inta ugu badan markaa soomaaliya halgan dheer kadib alxamdulilah waxaa la joogaa xilligaa uu bixi lahaa waxaana taa khusaysa dhaqaale xumada soo waajahday gaaladii cadowga ahayd iyo sidaiska qabqabsiga dhexdooda uga bilowday iyo sida ay dhammaantoodba niyadda ugu hayaan inay ka huleelaan waddanka iyo sida dawaaqiidii soomaaliya iyaganahay u kala tegeen ee midna mid howla haysanin waxaasoo dhan oo isku tegey iyo sabir badan ay mujaahidiintu soo sabreen kadib waxaa la joogaa xilligii ilaahay subxaana watacaala iidankii la guulaysan lahaa ay muqdisho ka xoroobi lahayd cadowga dhammaan soomaaliyana looga taagi lahaa raayada islaamka iyada oo hawna sugayo africa oo dhan ayna sugayso inshaa allahu tacaala ilahay waxaan ka baryaynaa inuu arrintaa inoo xaqiijiyo
dhab inoo noqoto insha allah ducadan aan badino ducada waxay kamid tahay waxyaabaha lagu guuleysto habeenkii dagaalkii beder dhacay shayga ugu badana nabigeenu qabanayay uu ducaynayay calayhi salaatu wasalaam ilaa gu'iyaa uu ka dhacay markii ducadii ku dheeraaday ku dheeraaday abubakar sidiiq baa lahaa intaa ku daa yaa rasuul allah faqad naashadta rabbaka bulah markaa munaashadada aan bilowno dhammaanteen ducada ha la xoojiyo ilaahay baryadiisana ha la badiyo hana la ogaado inay aayaddii qur-aankii dhaboobayso aayaddii qur-aankii waxay leedahay alaa ina nasal allahi qariib taasaa ku dhaboobaysa maanta xaaladiinan alxamdulilah rabbilcaalamiin diiradda jimcaha dadka in su-aal la weydiiyo ama afkaar la weydiiyo aad baan usoo dhaweyneynaa waana ra'yi aada u wanaagsan horta shisheeyahan waa dad markii horeba kira ku imaada dalka oo dacmiga iyo waxa ay halkaa ku qaadanayeen dad shaqaale ahaayeen waxaana shaqaale u ahaayeen dowladaha ayaga quwadda sheegta sida maraykanka iyo ingiriiska iyo qaramada madoobeey iyo dadkaasa shaqaale u ahaayeen maalmahan waxaan la soconnaa ama bilooyinkan in wax dacmi ah oo khaarijiga oo imaado oo dhaqaale inay la'yihiin kulaal mininkay wax oga barata macaluul ugu dhimata hadda nafta godadka wax ku haya weli waxay sugayaan rajay qabaan oo waxay leeyihin amaa un qaramada madoobe wax laga helaa oo lacagtii aad ku tashanayseen oo guryaha ku dhisanayseen oo dalkiin iyo habrihii iyo odayaashii aad ku noolaynayseen amaa um heshaan saasay hadda dhufaysa ugu xariirsan yihiin dabcan hadday waayaan hadda waa iska qulqulayaan oo dalna uma ay joogin oo dal inay dad u dhisaan oo dowlad u dhisaan uma ay joogin dantooda iyo calooshooda iyo u joogeen hadda calooshi hadday waayaan nin baahan ma joogayo sidaasaa kolley ii muuqato federaalkan iyo guurguurti horta waa dhiig miirad oo hadda niman dowlad oo niman dowlad lagu sheegana ma aha guurguurti waa nin akhas ah oo magacii soomaaliyeed hataa ka dhintay oo magaca soomaaliyeed hataa aan lagu sheegi karin haddii maanta kuwii asaga meesha ku haayay ee dalka ka tagaan hadda asagana kuwaas lagu raacaya oo maalin inuu ka dambeeyo uma malaynaya inuu ka hormaro oo intii ayaga weliba cararayan uu kasii hor carara maahane waxaan ilaahay ka rajaynaynaa insha allahu tacaala hadday afrikaankan iyo maraykan iyo intii la halmaash iyo qaramada madoobeyba ay tagaan kuwan iyo guurguurtana waxaa waaye insha allahu tacaala ayagana si deg deg ah maalin kama dambeynayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hadda waxaan huwaa niminkaan mataqaanayo gundiiska afrikaanta shisheeyaha dalka jooga hadduusana mataqaanayo dalkan ka baxo dhusa inaysan qaadanaynin hadda waxaan hubnaa bishan ramadaan keligeeda mataqaana in dhul badan in gacanta lagu soo dhigay bal maxay kula tahay adigu maadaama niminkan shisheeyaha dalka ka baxaan inaysan hal saac xataa qaadanaynin insha allah magaalooyinka waaweyn sida muqdisho iyo kuwa kaleoo la midka ah baa laisku wareysan doonaa insha allah mujaahidiinta waxaan leenahay har iyo haween guuleysta insha allah anagana garabkiina nahay har iyo haween haddaan magacaygu ku bilaabo waa uways ibraahim shariif bashiir uwaaska beesha ashraaf ee gobolka jubbada hoose aragtideeda haddaan ka dhiibto barnaamijka diiradda jamcaha aad iyo aad waxaan u danaynayaa in lagu soo kordhiyo waxyaabo cusub waa nashaadin iyo waxaan isleeyahay iyo waayo aragnimo waa isleeg ha waa la joogaa sababtoo ah waa la dareemi karaa macnaha mar walba mar ka dambayso inay tabartooda hoos sii dhacayso wayna muuqataa ifaalaha idaacadahoodan dhegeysanaa idaacadeenna alfurqaan ba wax noo keeno barnaamijyay noogu keenaan way muuqataa way noo muuqataa sababtoo calaamooyinkii gaalada ay ku jebin lahayeen aynu ku dhowrooy sababtoo ilaahi subxaana wa tacaala noo ballan qaaday in insha allahu tacaala gaalo annaga aan ka guul helino wayna noo muuqataa inay wadanka ka bixi rabaan annagana insha allahu tacaala waa labaatan jirsannay waqtigii ka baxi lahayna waa dhowda saxiix haddii oo ay shisheeyaha ka baxaan wadanka dowladda federaalka hadda macnaha xulufadooda unbay ahayn waxaa inoo muuqata inaysan ka hari karin awood ay insha allah mujaahidiinta u bacdigaana maanta ma haystaan waxa shala ay soo tuugsadeen oo garab ku ahaana waa insha allah shisheeyaha hadday shisheeyaha baxaanne ayana dabadooda unbay qabsan doonaan insha allahu tacaala falaqeynta isbuuci hore jimcaha lasoo falaqeeyey ay ku saabsaneed ciidamada shisheeye ra-yigayga haddaan ka dhiibto ciidamaha shisheeye waa ciidamo fadhiid ah tanihii loo soo dirayna aanan xaqiijinin saas ee taana ay ku dheeraatay wakhtiga uu ku dheeraaday gaaladii dhaqaalaha bixin jirtana dhiig bax dhaqaale ilaahay ku riday marka saas darteed ciidamadan sanadkan maxay aheeda ugu dambeysaa layiri sanadkiina hata dhaqaalahoodii ee lalaayahay laysku afgaran laayahay bish sanadkana kale baro kusii socdaa marka waxaa la joogaa isleeyahay xilliga ee bixi lahaayeen ciidamada shisheeye ciidamada shisheeye haddee baxaan oo ay ka baxaan dalkana dowladda xasan sheikh waxaa xaqiiqa ah inay burbureyso marka ilahay waxaan ka baryaynaa inuu soo dedejiyo burburkeeda iyo kala cararkeeda anigoo ah uma ayman oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame haddaan maanta aan ka dhiibto aragtidayda xiligii shisheeyaha dalka iskaga bixi lahayn soomaaliya su-aasha waxay tahay haa waa la joogaa sababtoo ah shisheeyaha asigoo maanta cago badan aan ku taagnaynin kaaga sii daran dowlada federaalk maanta cago badan kuma taagno sababtoo ah waqtigii oo gaalada gobolkeeda u dhacay ayaa la joogaa hadday shisheeyaha dalka ay ka baxaan ma sii jiri doonaan dowlad federaal wax la dhaha sababtoo ah waxaa noo muuqdo tusaalihii kaabul in ay sii joogi doonin maantana waxay ku joogaan waa xisaab dad maanta guri kale ku jiro oon maanta mar walbana ku taagan qaabkeeba wax ay noqoni karaan waxaa maanta la yaawaayey ninka dhahaye waxaan ku riyooday iyadoo kaab laisku cariirinaya garoonka aadan cadde ma ahan riyo waa wax maanta ee gaalada ay ogaatay maraykanka waxay noqoni kartaa in ay kala farxadaan midna uu tahriibo midna uu badda uu isku rido midna diyaaradaha garbahooda ay qabsadaan waayo waxaa noo muuqda tii ka dhacday kaabul asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magacayga waa xabse ibraahim mukhtaar shisheeyaha wuu iskaaga bixiyaa maadaamauu mishaar la siinayay mishaarkiina laga goostay ay waa iskaaga bixiyaan gurigan haddii maxay tahay aad kiraysato oo kirada lagaa waayo dabcan waa iskaaga bixaysaa ama xoog baa lagaaga bixinayaa ama tartiib baad ka siibanaysaa dowladda haddii nimankii cagaha ay wahayd kabihi ay ku socoto buudadka ay ku socoto ay ka baxaan ayadana way la raacaysaa meeshay kuwaas mareen bay maraysaa awood ay kusii taagnaato ma qabto ma qabto dalkan waa iskaaga baxaysaa shisheey bay keenta dalka hantidooda way burburtay wax la qanimaysto wax baaba-y buu noqday marka ragga cabsi bay ku baxayaanba sababtoo nimanka waxay haayeen waa la taabsiiyey maalkii ay ku soo baxeen iyo wixii rag ay kusoo baxeen malaayiin mujaahidiinta gacantooda ku maqan yihin haddii haddana gaalada ay dhaheen annaga xarakada lama dagaali karno dhaqaalihiina wuu naga yaraaday kuwana waxaa waaye waa kuwii soo baxrimiyeene ayuuna ka daba socdaan insha allah hagaag su-aasha toddobaadkan waxa ay tahay sidee looga maarmi karaa sunta beeraha oo maxaa bedeli karaa qaabkeena loo gaari karaa isku filnaasho dhanka wax soo saarka beeraha ah dhegaysta jawaabta su-aashaasi waxaa si toos ah noogu soo gudbin kartaa adigoo adeegsanaya watsab lambarka eber eber labaatan iyo shan labo lixdan iyo kow lix toddoba toddobo toddoba toddoba eber afar ama sidoo kale waxaad naga soo wici kartaa oo jawaabta oo qoraal ama cod ah noogu soo hagaajin kartaa hormuud nambar eber dhexan lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar mar kale ayaan ku celinayaa eber dhexan lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadkan waa naga intaa waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey qabsoomidda barnaamijka sidoo kale waxaan u mahad celinayaa martida barnaamijka ee toddobaadkan aqoon-yahan cabduu bashiir maxamed cabdi ciyow axmed cabdullaahi diini cabdulqaadir maxamed cismaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waryaheenna maxamed sheekh oo akhriyey qoraalka dhegaystayaasha iyo warye cawil cabdulaahi oo si hagar la'aan ah uga shaqeeyey hagaajinta barnaamijka iyo iskudabaridka codadka intan toddobaadka dambe dib u kulmi doonno waxaan dhammaanteenaba idiin leennahay sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب